waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday allah u naxariistay abwaan saxardiid maxamed jebiye oo ka mid ahaa hal abuurka dhinaca suugaanta kaga soo qayb qaatay halgankii gobonimadoonka soomaalida ee lagaga soo horjeeday gumaysigii britain iyada oo heesaha uu abwaan ku sameeyeyna ay ka mid ahayd heesta caanka ah ee aan maalno hasheenna maandeeq iyo kuwo kale warbixintan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
codka iyo midhaha wada socdaa kuma cusba dhagaha dadka soomaalida yar iyo weyn waanay wada xafidsan yihiin intooda badani walow maraaxilkii xilligaasi aanay sawir fiican dadka badidoodu ka haysanin gaar ahaan dhallinyaradu aan maalna hasheenna maandeeq waa midhihii ka soo maaxday maskaxda ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye abwaan marxuum saxardiid maxamed jabiye oo shalay lagu aasay magaalada hargeysa marxuumka waxaa taariikhdiisa si kooban uga warramay booba yuusuf ducaale saxardiid naxariista janno ilaahay ka waraabiyo oo dadka soomaaliyeedna samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo gaashacabka reer somaliland qoyskiisii asxaabtii iyo dadkii ay fanka baxwadaagta ku ahaayeen waa da-aadii ku dhalatay jameeca weyn oo ahayd aasaaska magaalada hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo soddonkii sidii uu ii sheegay maansadii ugu horreysayna wuxuu tuliyey kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii isagoo koob iyo toban jira dadkan baabuurta shaqeeyaha u ahayn xataa kirishbooyga gaadhin marka tan iyo maalintaa ayuu ku soo jiray fanka wuxuu dhalanayaa toddobiyo soddonkii xuseen afaarax oo kale haddaad soo qaado ama cabdullaahi qarshe cabdullaahi qarshe oo afar iyo labaatankii oo wuxuu ka weynaa ilaa saddex iyo toban sannadood xuseen afaarax ilaa sagaal sannadood buu ka weynaa malaa cali sugulle saddex sannadood buu ka weynaa xaajiye shamisna gubay ka weyni waa guduud carwo marka horta halku fanka kaga jira waa halkaas dabeedna waxaa bilaabmaysa heeladii cabdullaahi qarshe oo shan iyo afartankii ka yimid cadan ayay heeladaasi balwadii bedelaysaa halkaasuu ka soo qabsaday ilaa maantadan la aasayey dee intaa u sakaraadka ah marka laga saaro hadba wixii ku yimaadaa dal iyo dad wuu ka falcelinayey intaasoo halganna wuu soo galo isagoo magolowda candhadii golaha marisay iyo lixdankii kaga soo qayb galay calansaarkii ayuu sagaalkii sannadoodna ka qayb galay koob iyo labaatankii sannadood ka qayb galay dib udhiskii dalkan iyo dadkan iyo geedsocodkii dimuqraadiyadeed iyo dib u heshiisiintiina fankaga qayb galay riwaayadu koob iyo toban bay ahaayeen naxariistii jannaalaasi dan iyo xarago gardiid waa la diid laguma dhaamee dhaqaaq ayaynu soo qaadan karnaa saxadiidkaanidii fan kaga jiray waxaad kaga garan ka garanaysaa uun dadkii heesihiisa qaaday oo fara badnaa oo ahaa foolaadkii fanaaniinta marka laga soo bilaabo cabdulaahi qarshe cismaan gacallo maxamed axmed sahre nuur oo iftiin lo odhan jiray axmed cali haaruun faysal cumar musteeg maxamed mooge liibaan maxamed cabdulaahi gujis dadka iyo qaar badan oo kale ayaa heesihiisii soo qaaday marka kaalintaasuu saxardiid kaga jiray intaa uu noolaana wuu ka falcelinayey wixii ku imanayey sidaasaa lagu xasuusanayaa saxardiid inuu yahay kuwii ugu dambeeyey foolaadkii fanka soomaaliyeed oriyey abwaan maxamed aadan dacar ayaa waxa uu sharaxay aqoontii u lahaa ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye saxardiid maxamed jabiye waxaan isnaqaanay saxardiid maxamed cilmi ilaa dhowr iyo kontonkii baan isnaqaanay isagoo markaa uu uu shaqaysan jiro nin shaqaysto oo raggan fanka u go-doomay muuhayn isagu muugtay farsamayaqaan baa bareewal go-aan jiray shaqooyin badan buu soo maray marka ilaa berigaa waan isnaqaanay markii dambena isku shaqaan noqonay oo waxaan isku koox baan noqonay dooladii markaa wada samaysay baan ahayn golaha murtida iyo madadaalada meesha loo yidhaahdo ee national cinima u dhowey markaa saxardiin maxamed ilaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa nin aada u degan oo maxaan aday dadka la soo baxa muruqmaalka ee shaqadiisa lasoo baxee meelaaan lagu habsaamo aan ku habsaamin ayuu ahaa saxardiin maxamed ilaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa shaksiyadii sidaan kuu sheegay nin degan oo shaqaysta oo xishood badan ayuu ahaayo afkaaba halgankaas kuwan qanaanaq la yidhaahdo wuxuu ku lahaa laba heesood oo qaaliga ku lahaayo heesta la yidhahdo murug iyo codka la yidhaahdo inkaar labadaba isagaa lahaa raggii halgankii shuwaadiidii halganka lagu dhigayeyna wuu lahaa elaa soomaaliya ninkiisi roose leheen sawdkii nolosheena saarantahe soomaaliya ninkiisi roose leheen jamaan ku wadayn hasiinina khadar maxamed cakulle v o a hargeysa